kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba saddex iyo konton sannadood kadib waxaa dhammaaday xukunkii qoyska reer al asad ee suuriya usbuucyo ka hor qof reer suuriya ah oo ku sugan deegaanadii ay dowladdu maamuleysay kuma dhici jirin inuu wax ka sheego xukunka bashaar al asaad tan iyo waagii aabihii uu xilka ku qabsaday afgamiga xaaladdu sidaas ayay ahayd maxaa xiga bashaar al asad kadib dadweynaha reer suuriya ma heli doonaan dowlad xasiloon barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba kadib guushii jabhadda iyo cararkii madaxweyne bashaar al asad qaar ka mid ah dadweynaha suuriya ee ku nool magaalada dimashik waxay gudaha u galeen mid ka mid ah qasriyadii isaga iyo qoyskiisu ku noolaayeen xilligii uu joogay xataa ilaaladiisa gaarka ah looma ogolaan jirin in ay qaybo ka mid ah qasriyada galaan dad caraysan ayaa jajabiyey sawiradiisii dadka qaar waxa ay biliilqaysteen alaabo taalay qolal ka mid a qasriga sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii kacdoon ayaa ka dhacay suuriya iyada oo dadku dalbadeen xuquuqdooda jawaab adag ayayse kala kulmeen dowladda sidaa lagu daawacay wakaalada wararka ee royters waxaa bilaabmay jabhado hubaysan dagaalo ba-an ayaana dalkaasi ka dhacay kalabadh bulshada dadka ku nool suuriya waxaa lasoo daristay macaluul kumanaan kun oo qof ayaa dhintay boqolaal kun oo qofna xabsiyada ayaa la geeyey ugu dambeyntii sideedii bishii disembar ayuu madaxweynihii dalkaasi baxsaday jabhado ayaa wadankii qabsaday maamul ku meel gaadh ahna waa ay sameeyeen haddaba maxaa laga filan karaa jabhadahan dalku dhinaceese ayuu u kici doonaa bashaar al asad dabadii su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid ee syriya ee isbedelkii dhacay kadib bashaar al asad xilka lagaga tuuray mucaaradkana ay awoodda kula wareegeen waxaa la dhihi karaa dhinacay u jihaysan doonto waxaa haraynayaa hubaanti la-aan aada u baahsan inkastoo la ogsoon yahay in wadaxaajoodyada xal siyaasadeed lagu gaarayo ay keeni karaan xasilooni siyaasadeed in ay ka dhalato syriya inagoo og duruufaha syriya ay soo martay iyo gacmaha shisheee faraha badan ee ku jira ee weliba dagaal dadban ay maraykanka iyo turkiga iyo ruushka ay iskugula jireen aagaas arrin fudud ma aha marka waxay u baahnaanaysaa iskaashi ka dhexeeya mucaaradka usoo tartamay inay xilka la wareegaan iyo garbihii la kala socdayba midnimo la-aanteed iyo hoggaan sami ka imanaya xagga mucaaradka haddii la waayo waxaa suuragala inay syriya ku dambayso qalalaaso muddo dheer qaato dalka britain iyo wadamo ku yaala yurub ayaa sheegay inay joojinayaan codsiyadii dadka qaxoontiga suuriya ka yimi ee wadamadooda ku sugnaa mas-uul ku jira xisbiyada dhinaca fog dalalka uu jarmalku ka mid yahay waxayba soo jeediyeen in la bilaabo celinta dadkii uga soo qaxay ee suuriya intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka ee toddobaadkan aniga oo ah cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariya oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan